saraakiisha dowladda soomaaliya ee gobolka gedo ayaa sheegay inay qabteen mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreysay ururka al-shabaab oo lagu magacaabo zakariya ismaaciil xirsi haddaba qabashadan sida ay u dhacday ayaa haaruun macruuf uu ka waraystay taliyaha ciidamada dowladda ee koonfurta gedo genaraal cabaas ibraahim gurey
taas waxaan kaaga sheegi karaa saaka cabaalihii laba saac iyo bar yaan ka wareernay degmada ceelwaaqa oo ciidamada dawladda soomaaliya t f g da gacanta ay ku hayaan inuu dhowr habeen bariyo degmada ceelwaaqo meel kamid ah isla markaasna dhulka asaga ataag baan ku qaadnay fikriyo iyo xokeyntiisaba gacanta ay ku dhignay gacanteedan si buuxa ay ugu jirta hadda waa gartay marka sideed ku hesheen warka ah bal ii sheeg siday wax u dhaceen warka aada hesheen goorta aada hesheen iyo meeshaad ku aadeen
waktigii imaaday waktigii ka dambeeyba rag badan baa anagu noo shaqeyno oo dhinacad ah shacabkaa shaqeeyo ciidankaa shaqeeyo waxay noo sheegeen in dad maxaa kuraa al-shabaab looga shakiyey ama ah guryo meeshantan degmada aalwaaqa ka mid a lagu arkay sidaas awgeed baan ka shekinay meesha ayad operation baanu ku qaadnay maxaa kula awood ciidan ah sakeriya iyo xogeyntiisa oo ku qabanay waxubeen halbasta ood ka sitay waa gartay marka muxuu qabanayay markaad ugu tagteen meesha muxuu idinku yidhi
isla markii de waad garanaysaa oo meel awood uu ciidan ku galay waad garanaysaa fikriyo markii gacanta lagu dhaway maxaa kula isheeg warbala iswaraysana yire sidaas awgeed operatinkaasaana ku dhex jiray war mas-uulkii maugeey ha lagu sameeyey sidii baa loogu keenay dabadeedna wuxuu noqday sakariya waa gartay marka seed ku xaqiijiseen magaciisoo buuxa ma idiin sheegay magaciisa buuxo waa naqaanaa sakariya waa nin soomaali ah waa raggii ugu weynaa oo al-shabaab maxaa ku radaa saraakiisheeda ka mid ahaa waa raggii lacagta ay dul saarneed oo la dul saaray weeyaan sakariya dad yaqaanana waa jiray dad magaciisa yaqaanana waa jiray dad kafool kafool u yaqaanayna waa jiray laakiinse si buuxda hadda gacanteeda ugu jiraa aduo caafimaadka waxbada ayna ku dhacen waa gartay adigu hore miyaad u taqaanay hadda ma aragtay
wallaahi magac ma ogi anu hore maana aqoonin laakiinse isaga ayaa wuxuu ugu yiri hal bar baan is aragnay laakiinse hadda anuga sakari ahaan umaana soo qabteen laakiin saas unba ku ugajiris aan aan aan maxaa kale xaqiijin karo waa gartay muxuu idiin sheegay marka uu deegaanka u yimid
wuxuu noo sheegay in uu maxaa ku radaa ii sheegay al-shabaabna uu ka tirsanaani jiray ayna coloobeen ninkii dhintay oo degana ahaa sida la ogyahay buu ceegsan jiray duurka kan aan ku jiray oo aan ka baxsaday xageyga aan aga baxsaday sidaas awgeed waxaan gooda haliigeeda maxaa kula isheeg wax haliig ah oo dawladda soomaaliyeed saadkeeda ayaan goobahayay dabeedna anaga oo waxba aan helin oo aagaan mas-uuliyiinta xukunta oo soomaaliya aan maxaa kula aan helin dawladda aan xiriir ka samaysanin yaa gacanta lagu dhaway doona subaxan
waa gartay marka n maxaan ku idhaahdaa isagu ma wuxuu idiin sheegay marka inuu degaanka u yimid inuu isdhiibo mise howlo kale u socday
wallaahi awood hadda waxa u inaa laftigiisa kugu dhiibo ayaa awood u leehay oo aada waraysato oo afkiisa aad ku waraysato hataa hadda awood baan u leehay isaga oo maxaa kula isheeg waxay hubka oo sutayna laga qaaday dukument dukumentigiisina laga hayo inaan kuu dhiibo hadda waa heli karaa oo laftigeeda oo waraysato laakiinse xiriirkeeda hal nin oo dawladda ka mid a maxaa ku radaa ii sheeg siduu noo sheegay ba xiriir la lahaa buri xiriirkaas aan la waday sidaas awgeed xiriirkaas ahaa ama xiriirada maxaa ku radaa goobahan hadda lagu qabtay anoo gaarin baa gacanta lagu dhaway buu leeyahay kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada dowladda ee koonfurta gedo genaraal cabaas ibraahim gure